aan ku bilownay wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa walaac ka muujisay saamaynta mawjada saddexaad ee cudurka covid sagaal iyo toban waxaanay mas-uuliyiintu faahfaahin ka bixiyeen kiisaskii ugu dambeeyey ee la baadhay iyo weliba heerka dhimashada ee dadka ilaa haatan laga baadhay xanuunkan wejigiisa saddexaad warkan waxaa hargeysa ka soo diray waryahayaga khadar maxamed cakulle wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa sheegtay in baaritaanka la sameeyey saddexdii bilood ee ugu dambeeyey oo muujinayo in bishan aynu ku jirnay dhammaadka ee ogost tiradii ugu badnayd laga helay dadkii la baadhay cudurka covid wasiirka caafimaadka somalilan cumar cali cabdilaahi bede ayaa u sheegay warbaahinta in cudurka covid mawjadii saddexaad ee dunida meelo badan ku dhufatay ay saamayn ku yeelatay islamarkaana uu soo labakacleeyey marka la eego ogaanshaha laga helay baadhitaanadii la sameeyey wasiirka ayaa carabka ku dhuftay in ilaa imika dhimashada ay tahay shan qof oo u dhintay mawjadda saddexaad ee cudurka covid nteen sida wasiirku uu tilmaamay bulshada waxaanu ku wargelinaynaa sidii laba sano ka hor uu bilaabnay xanuun covid nteen inuu adduunkii korokac uu sameeyey waxaanu ku jirnaa mawjaddii saddexaad saa darteed wasaaradda caafimaadku shirka joogtada ah ay kaga hadasho arrimaha caafimaadka toddobaadlaha ah waxa aan isla qaatay inay muhiim tahay in mar saddexaad iyo mar afraad mar shanaadba bulshadii lagu wargeliyo dhibaatada caafimaad ee xanuun covid nineteen uu ku hayo bulshadeenna koror buu sameynayaa maalmaha u dambeysay xaaladaha laga helayo caafimaad kor buu soo ka laga helayo xanuunkaasi kor buu soo kacayay shala u dambeysay boqolkiiba shan dadkii la baadhay oo ahaa afar boqol oo qof waxaa laga helay labaatan macnaheedu tahay boqolkii qof ee la baadhay shan qofaa laga helay arrintaasi waa arrin welwel badan abuuraysa waajibna ka dhigaysa in wasaaradda caafimaadka iyo bulshada iyo qarankuba ay ka howlgalaan sidii xanuunkaan ula dagaalami lahaa nooca fayraska xanuunka dhalinaya weli ma garanayno laakiin adduunka waxaa jira nooc cusub oo kii hore ka halis badan ama ha noqoto faafidda ama ha noqoto waxyeelada qofka uu yeelanayo marka waxaan bulshada ku wacyigelinaynaa in ay waajib tahay in aynu caafimaadkana ilaalino tilmaamaha caafimaadka raacno bishan inaynu ku jirno ilaa oo hadda dhammaad ku dhow boqol iyo afartan qof oo xanuunka laga helay bishii ka horreysay waxay ahayd keliya toddobiyo labaatan qof tii kasii horreysay laba labaatan qof markaa waxaan dareemi karnaa inuu koroko caadi uu jiro dhimashadu ilaa hadda waxay maraysaa shan qof oo xanuunka u dhimatay marka waxaa waajiba inaynu tilmaamihii ugu horreeyay farxalka iyo maaska afka lagu xidhanayo iyo kala fogaanshaha iyo qofku inuu markuu calaamado xanuunkii u yeesho uu goobaha caafimaadka yimaado si looga baadho wasiirka caafimaadka ee somalilan ayaa bulshada ka codsaday inay u dhega nuglaadaan farriimaha caafimaadka isagoo si gaarana u soo qaatay in tallaalku yahay shayga ugu muhiimsan ee lagula tacaali karo wax ka qabashada dhibaatada ka dhalan karta caafimaad ahaan cudurka covid nteen arrinta ugu muhiimsan ee xanuunka lagu hortegi karaa waa tallaalka tallaalkii afar cisho ka hor baanu bilownay wuu socdaa goobaha kala duwan ee xarumaha caafimaadka ee lixda magaalo waaweyn ee dalka wuu ka socdaa waa soddon kun oo tallaal waa dhammaanayaa bulshada waxaan ku baaqanaa in dadka waaweyn ee da-da ah iyo dadka xanuunada la nool iyo kuwii qaatay muxuu ahaa tallaalka qaybtiisa koobaad ee qaybta labada horsanaydba inay si dhaqsaa goobaha caafimaadka u tagaan tallaalka ay qaataan waxaa kaloo bulshada u sheegaynaa in marka qaybtani dhammaato in bisha soo socota bilowgeedan aan bilaabi doono qayb cusub oo tallaalka oo statan kun oo qof la tallaali doono taadi lafteeduna in loo diyaargaroobo bulshada waxaan kusoo ka codsanaynaa caafimaadkeennu waxa naga saaran waajib in tilmaamaha caafimaadka la qaato oo ay nafteenna iyo nafta waalidkeenna iyo nafta aynu ilaalino xubnaha kale bulshadeenna isku dubnaantaas iyo ismaqalka iyo in la hogaamsamo fariimaha caafimaadka waxaan aaminsannahay waxaanu ku badbaadin karnaa nafteenna wasaaradda caafimaadkuna arrintaasi way ka go-an tahay waana diyaar goobaha caafimaadka ama ha noqoto baaritaan ama ha noqoto daweyn ama ha noqoto talabixinba in sidii ama walba loo bixin jiray aanu joogtayno tilmaamaha caafimaadka lala socdo qof walbaana uu qaato mas-uuliyaddiisa taasaa ugu muhiimsan oo dhammaantiin baynu ku badbaadeen khadar maxamed cakule v o a hargeysa